kulanka iskuduwidda walbarashada loqabday magaalada baydhabo ayaa lagu hadalay arrimaha iskuullada dowladda iyo maamulaas wasaaradda walbarashada koonfur galbeed sidii macalimiin walkudhigaas iskuullada dowladda oo mashruuc iyo mushaarka iyo qaadayan kugohay sidii mushaar lanka heli lahay si walbarashada hakadanku koyna kulankii walibaa ku qeybgalay macalimiin iskuul kulankii walibaa ku qeybgalay macalimiin maamulyaalka iskuullada dowladda welina shir gudoomiye agaasimaha guudda wasaaradda walbarashada koonfur galbeed fadal maan cabdulaahi welina ee diiradda lanka saaray baahida dowladda koonfur galbeed ee weligan qabta in macalimiinta iyo sii wadaana walbarowka awlaada agaasimaha guudda wasaaradda walbarashada koonfur galbeed soomaaliya fadal macalin cabdulaahi oo kulanka markiisu dhamaaday la hadal warbaahintiya dowladda soomaaliya iyo walabanganka baaqi inay tixgeliyeen macalimiinta mashruuca mushaarkii qaadayan ku dhammaaday sidii oon heli lahayn macalimiinta dhowaan la qaadahaya may niin suurta gashay inay magaalada baydhabo ka furna shir oo lunku hadalow macalimiin mashruuc walbank noo aawiyaay oo mashruucaas oo kadhiyahay transition kaas oo guud ahaan bulshada ka wargeliyaani oo inay macalimiintaas haayaan macalimiinkii eh waana muddadaas mashruuc u socdayna oo si qoto dheer arday badan koonfur galbeed kumida walhabaran coordinationkaas ama kulankaas may diiradda ka saaranay unoo kuwada kulmaan baxdi waxbarashada guud ahaan maamulayaashii guddiga iskuuladii iyo qaar kumid ah macalimiintaas oo mashruucaas hoy horahan taabigeliyay kulankan mayba diiradda ka saara doonnaha iyo oo eto fursadaha iyo caqabadaha iyo casharadii lah ku baraday intii oo mashruucan socday maymna aan kuma hadilyaanaha mashruucaas batnaradii ama world bank oo nocaawi muddadan oo mashruucu waxa socday si kale mayba fariinanka daraanaha dowladda federaalka iyo guud ahaan dadku ka shaqeeya bahda waxbarashada ini macalimiintaasay weli dowladda koonfur galbeed ambaahanta waana qeybo kumid iyagna dadkii oo imtixaanaadkii hadda la qaaday macalinimo qeyb ku hayan umbaahana in la tixgeli waana suurtagal angata inay waxbarashadii iyo goobihii hore ku shaqeeyaan horan sii wadaan maybaan rajeynaha inay ankakoyna waxbarashada socodka iyo guud ahaan howlihii muhiimkahay oo dowladda koonfur galbeed iyo hanqobadan dowladda soomaaliya waliba ayaa sanadkan iyo sanadkii ka horreeya qaadatay macalimiin diiran ilaa iyo lix kun oo macalimiin